maamulka shirkadda diyaaradaha firidoom ayaa deeq raashin ah oo loogu talagalay bisha barakeysan ee rabadaan gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deeqdan oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis saliid iyo timir ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa 40 qoys oo danyar ah kuwaasoo baahi weyn u qabay gargaarkani haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan gargaarka ah ayaa u mahad celiyay shirkadda diyaaradaha ee firidhom ilaah baa mahad iska leh oo maanta waxaa waxna soo gaarsiiyey freedom airline oo maxaan ku idhahdaa dad masaakiin ah oo danyar ah soomaali ah oo reer kismaayo ah soo gaarsiiyey afur bariis bur sokor saliid timar intabana soo gaarsiiyey way mahadsan yihiin ilaah baa mahad iska leh meeshii ay ka bixiyeen ilaahay beddelkeedu kheyr ha u gesho ummaddii soomaaliyeed oo maxaan ku idhahdaa waxa ay soo gaarsiiyeenna ducooyinkii ay soo gaarsiiyeen allah u aqbalo annagu intaasaan leenahay way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol
runtii waxaan u mahad celinaynaa shirkadda freedom ee diyaaradaha xaaje axmed jalle adeegii ay noogu soo dhibeen runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ramadaankan ramadaankiisa kalena sidoo kale xilligan kusoo beegneed ayadoo weliba xilligii hore xilligan ay aad ugu duwan tahay fatahaado badan jiraan abaaro badan jiraan dhibaatooyin jiraan runtii walaalahaas xaajiyaashaas runtii deeqdii ayna soo gaarsiiyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaa ilaahay maalinka ajir xasanad allah ka siiyo waxaan idin salaamayaa walaalahayga meesha taagan waan idiin mahad celinayaa intii intaan na soo gaarsiisay in kaleo khayr lehba ilaahay inuu ugu bedelaan ilaahay ka baryaynaa insha allah wayna soo gaareen bariis iyo bur iyo timir iyo dhanka kale maamulaha shirkadda diyaaradaha freedom axmed jeele oo guubjoog u ahaa madasha raashinka laga qaybinayey ayaa ka warbixiyey gargaarka ay soo gaarsiiyeen dadkan danyarta ah bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah ashhadu anna maxameda cabduhu warasuuluh ama bacd maanta ay tahay bisha barakeysan ee ramadaan saddex waxaan halkaan ku qaybinay raashinkii bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay anigoo ah maamulihii freedom airline halkaan waxaa iisoo wakiishay xaaji cabdiqaadir abcaana nuug xaaji mahad xasan abshir iyo xaaji ibraahim mahad kunow bil walboo ramadaanna insha allahu inaan joogtayno dadka masaakiinta ah ee abaaraha iyo fatahaadaha ay saameeyeen insha allah waxaan jecelnahay inaan mar walba dadka kaleo annagana lamidka ana shirkadaha kale waxaan ku boorinaynaa insha allahu inay sidoo kale ay ka ay ay dadkaas ku dabadaysadaan